إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas hakaya aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay heshiiska beesha saleeban iyo odayaal lagu xiray magaalada cadaado gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa xalay ka badbaadiyey iskuday dillow ay mujaahidiinta al-shabaab u maleegeen taliya ku-xigeenkii ciidamada dowladda federaalk ee shabeellaha dhexe ayaa shalay lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka deegaanka alkawthar ee wilaayada shabeellaha dhexe ugu yaraan shan xubnood oo isugu jira maleeshiyaadka macawisleyda iyo askarta dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay deegaan u dhow degmada muqkori ee gobolka hiiraan saddex ruux ayaa ku dhimatay biyomarin laga qodeeyay degmada wadajir ee magaalada muqdisho kadib markii uu ku soo dumay howlwadeynadii ka shaqaynayey khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar kala duwan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fadhiisimayaal ay ciidamada shisheeyey iyo kuwa dowladda federaalku ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose jugta qarax xooggan ayaa laga maqlay dhowr gobol oo ku yaalla waqooyi bari soomaaliya xilli dhowaan ay gobolladaas saldhigyo milatari ka samaysteen imaaraadka iyo yahuudda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labada bisha lixaad sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay heshiiskii ay beesha saleeban la galeen iyo odayaal lagu xirxiray magaalada cadaado maxamed daahir cali suwaya faahfaahinaya afhayeenka xarakatu shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage ayaa qabtay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahiyey heshiiskii ay dhowaan xarakada iyo beesha saleemaan ku gaareen magaalada xardheere ee wilaayada mudug hoggaanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horeyn si buuxda u soo dhoweeyey oo barakeeyey heshiiska sida shirkiisa jaraa-id uu ku sheegay sheekh cali dheere haddaanu nahay marka xarakada shabaab mujaahidiin iyo qiyaadadeeda waxaan awalan soo dhoweyneynaa heshiiska isaga ah maxaa yeelay ahdaafta xarakadu ay u dagaalamayso waxay ahayday in shareecada ilaahi subxaanahu watacaala lagu dhaqmo dadka soomaaliyeed ay nabad galaan cadowga duulaanka ku ah shareecada ilaahi subxaanahu watacaala iyo dadka iyo dalka soomaaliyeedna laga difaaco marka dadkii aan difaacaynay inay dhibaata soo gaarto aada iyo aada runtii ayaan uga xanuunsanaynay inoo dhibaysay laakiin maadaama cadowga uu ka faa-iideystay oo xarbiga iyo dagaalkana uu soo geliyay hadday maanta ay garteen inay ka baxaan dagaalka aan dagaalkoodi ahayn aada iyo aada ayaanu usoo dhoweynay wuxuu afhayeenku intaa ku daray in xarakatu shabaabulmujaahidiin ay dhaqangelinayso heshiiska kana soo baxayso balamaha ay la gashay odayaasha dhaqanka anagoo ku hadlaya marka darafka xarakatu shabaabulmujaahidiin insha allahu tacaala waxaanu fuli doonaa heshiiska isaga ah ee aanu la galnay beesha reer xaaji saleebaan inagoo ka duulayna qowlka ilaahi subxaanahu watacaala alla uu yiri jala wacalaa wa awfuu bilcahd ina alcahda kaana mas-uula marka ballamaha oofiya waana la isweydiinaa ballamaha marka ballantaa aanu qalnay iyo heshiiska aanu la galnay reer xaaji saleebaan insha allahu tacala darafkeenna ama dhinaceenna insha allahu tacaala wuu fuli doonaa dhammaanna mujaahidiinta hadday tahay jeeshka haddii ay tahay walaayaadka insha allah qolo walba meesha kaga soo aada heshiiskaa fulintiisa inay fuliyaan sidii heshiiska ugu qoreydna insha allahu tacaala loo fuliyo dhinaca kale ee reer xaaji saleebaanna waxaanu ka rajeyneynaa insha allahu tacaala in ay fulin doonaan oo heshiiska sidii u ahaa ay u fulin doonaan sheekh cali maxamuud raage ayaa kasii hadlay oo u tacsiyeeyey odayaashii xarigga iyo bahdilka ay dowladdu kula kacday markii ay ku laabteen cadaado odayaashii marka ay ku laabteen marka deegaanadoodii khaasatan magaalada cadaado marka ay ku laabteen runtii waxay kala kulmeen inay kusoo duuleen cadowga ilaahi subxaanahu watacaala ee gaalada iyo murtadiintii dabadhilifka u hayday inay kusoo duuleen odayaashii ayna ula dhaqmeen si runtii aada iyo aada u fool xun iyagoo odayaashii waayeelada ahaa waxgaradka ahaa nabadoonnada ahaa xushmada iyo xurmada lahaa waxaa weeye ka qaaday xushmadii ay lahaayeen ka xayuubiyey wixii ay xurmo lahaayeen ku ihaaneeyey shacabkii ay odayaasha u ahay hortooda ku ihaaneeyey iyadoo indhaha laga xiray waxa weeye baabuur cabdibaryaalana korka laga saaray oo xitaa aan kursi iyo meel ay ku fadhiistaan loo dhigin ee lagu fadhiisiyo taayaro taas oo runtii tusinaysa nimankan gaalada ah ee nagu soo duulay iyo nimankan dabadhilifyada u ah ee murtadiinta ah ee waxaa weeye iyaga uun awaamirtooda fuliya inay ummaddan wax ay ka naxayaan iyo cid ay ixtiraamayaan iyo cid waxa weeye ay ka hay- haybad u yeelayaan haybadeedii siinayaan midna aysan jirin xasan sheekh ayaa markii la doortay kadib ku dhaqaaqay fulinta mashruuc hindisihiisu ay lahayd dowladda maraykanka oo la doonayay in beelaha soomaaliyeed laga horkeeno mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid a qabaa'ilada ayaa ku sirmay mashruucaasi waxaana hadda muuqata in ay isbarqabteen oo ay fahmeen hadafka laga leeyahay dagaalka lagu siray xarakada ayaa beelaha galay dagaalka u sheegtay inay soo laabtaan oo wadahadallada ay u furan yihiin ay qabaa'il badan ayaa hadda soo fahmaya in dagaalka la geliyey uusan ahayn dagaalka ay lahaayeen ee dhinaca kalena waxaanu u sheegaynaa dhammaan ummaddii lagu qalday oo lagu siray dagaalkan xasan gurguurta iyo kooxdiisa ay wadaan ee shareecada ilaahay lagula dagaalamayo lagu siray ee si aan kafiirsi lahayn lagu geliyey dhammaan waxaa u furan inay ka soo noqdaan wada hadalna amarkuuna waa u furan yahay maxaa yeele hadafka aan rabnahay waxaa weeye ummaddeenu inay hagaagto nabad ay hesho shareecada ilahayna lagu dhaqmo intaa uun baanu rabnaa ilahayna waxaan weydiisana subxaana wa tacaala inuu dadkeena hanuuniyo ummaddeena inuu xaqa tusiyo sawaabka uu tusiyo cadowgooda iyo colkooda uu tusiyo yaanu ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala cadaado iyo meelaha kale ee beesha saleymaan degto ayaa laga soo dhoweeyey qodobadii ku xusnaa heshiiskii xarar dheere ay ku kala saxiixdeen xarakada shabaabul mujaahidiin iyo odayaasha matala beesha saleymaan durbadiiba xarakada dhankeeda waxa ay bilowday fulinta heshiiska waxaana beesha loo sii daayay maxaabiis ka xirnaa iyadoo dhanka beeshana laga rajaynayo in ay dhaqan geliso qodobada heshiiska gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa xalay ka badbaaday isku day dilow ay mujaahidiinta al-shabaab u maleegeen warkaasi iyo warar kale oo ku aadan weerar kala duwan oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macwiisleeda oo ka dhacay shabeellaha dhexe weeraradaas waxaa ku jira mid lagu dilay taliya ku-xigeenkii ciidamada dowladda federaalk ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale weerar ka dhacay shabeellaha hoose wararkaas oo idil waxaa isku soo duubay oo ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan waxay la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ka soo gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaal ka dhacay xaafadda munkayga ee afgooye ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka sidoo kalena looga dhaawacay afar kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale weerar ku qaadeen haanta dheer ee isla degmada afgooye halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka isla degmada afgooye ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen buundada weyn ee degmada afgooye dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday gudoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo ku magac dheer madaale islamarkaana ah gudoomiyaha gobolka banaadir u qaabilsan xasan sheekh ayaa ka badbaaday iskudayga la doonayay in lagu qaarajiyo qaraxa ayaa lagula beegsaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen agagaarka cali sowdheere ee degmada shibis waxaana uu dhaawac soo gaaray ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka mandaale ayaa waxaa soo wajahay argaga xoogan cabdiraxmaan yariisow oo ahaa gudoomiyihii gobolka banaadir u qaabilsanaa dowladda federaalka ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hore qarax ugu dishay dhanka gobolka hiiraan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal shalay ka dhacay duleedka moqokori waxaana ciidamada dowladda federaalka dagaalkaas kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo aagaas dhaqaaqya ka waday waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday shan askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka halka dhaawacuna uu intaa ka sii badan yahay dhanka shabeellada dhexena dagaalla shalay ka dhacay duleedka deegaanka alkawthar waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka dagaalka ka dhacay shabeellada dhexe shalay waxaa lagu dilay maxamed cagajilic oo ahaa kabtan ka tirsan saraakiisha dowladda federaalka wuxuuna ahaa taliya ku-xigeenkii ciidamada dowladda federaalka ee dagaalka ku qaaday gobolka shabeellada dhexe sidoo kalena askar kale ayaa ku dhaawacantay ciidamada dowladda federaalka oo diyaaradaha shisheeyuhu ay kor ka taageerayaan ayaa dagaalla ka wada gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana ku socda dhiigbax joogta ah kadib markay dagaalla culus kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa mahadsan tahay haashim ayuukaasi ahaa oo inoo soo gudbinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey saddex ruux ayaa ku dhimatay biyo marin laga qodiyay degmada wadajir ee magaalada muqdisho kadib markii uu kusoo duumay howlwadeenadii ka shaqaynayey maxamed ciise ayaa faahfaahinaya degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaa ku dhintay saddex ka mid ah shaqaalaha qodayey dhisme biyomareen oo dhulka hoostiisa laga dhisayey saddexdan ruux ayaa ku dhintay iyagoo qodayey warta ceelqalow saddexdan nin oo dhulka qodayey ayaa kusoo duntay warta ceelqalow iyadoo halkaas tuba la dhigayey mid ka mid ah shaqaalaha qodayey dhulka ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen waxaan ka mid ahay shaqaalaha ka shaqeeya biyomareenka oo buulxoogay marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin meeshan waxaa nagula dhacay maanta amar oo ilaahay soo qoray marka caraa aanagu soo duntay caradiina saddex wiilaa nooga geeriyootay lixna waa ku dhaawacantay goobjoogaan ka ahay carada geesta ay kasoo dumaysaan u jiray marka waa caradiia soo tuurtay bannaanka ii soo bixisay caradoo soo go-aysaan arkay markaan orod aan maagayna caradaa igu timidba oo wax hadda fursadahoo hadda laga inuu ilaahay kaa bixiya mooyaane looga baxaya ma jiraan marka adiga caradaa sidii hirka badda camal ii tuurtay waxay banaankan meeha hadda la shubo shubka ay soo saartay dhacdooyinkan ayaa ka mid ah kuwo mararka qaar dhaca warkan dhegaystayaal saakayg wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon jugta qarax xooggan ayaa laga maqlay dhowr gobol oo ku yaala waqooyi bari soomaaliya xilli dhowaan ay goboladaas saldhigyo milatari ka samaysanayeen imaaraadka iyo yahuudda wararkaas waxaa ka waramaya mahad qaraxan oo ahaa mid xooggan ayaa laga maqlay deegaano badan oo dhaca gobollada sool nugaal mudug iyo deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda itoobiya qaraxan oo si aad ah looga maqlay deegaano ka tirsan gobollada dhaca waqooyi bari soomaaliya gaar ahaan deegaanka godob oo u dhow burtin leh ayay dadka deegaanku isla dhex qaadeen warar iskhilaafsan oo ku aadan qaraxa qaar iyaga ka mid ah ayaa ku tilmaamay gentaal laga soo tuuray diyaarad ama meelo kale maadaama isla xilligaas ay deegaanada dul martay diyaaradda dadka qaarna waxay sheegeen in diyaaraddu sumaysay deegaanadooda waxaa qarxayin ay ahaayeen sun lagu dhibaateyn rabay guddoomiyaha maamulka puntland ugu magacaaban deegaanka godob ayaa ka warramaya wixii ay maqleen waxaan halkan ka sheegayaa saakay aaggan waxaa ka dhacay qarax weyn meel uu ku dhacay iyo meel uu ka soo dhacayna ma naqaan haba yaraatee laakiin waxaa laga dareemaa deegaanadan godobyar iyo bahalle iyo jiingad ilaa meegaagle iyo meegaago iyo magaclay kolba inta kasoo rogan aaggaas waxaad moodaa guri walba inuu dhakadiisa ku dhacay ama uu ku agdhacay macnaha suu gariiriyo dhulka oo dhan waxyaabaha iyo meesha uu ku dhacayna ma hayno hab uu kusoo dhacayna ma garanano dadka qaar waxbay sheegayaan qaar waxay leeyihin diyaarad baa madhay markii diyaaradda gudubtay bacdigeed baa qaraxaasu dhacay oo diyaaradda miyaa ay dhacday ma qaraxa ayada laga riday qaar waxay leeyihin gantaal sida hadda jiingad oo kale iyo meelo kale waxaa laga soo sheegayaa inay yidhahdeen gantaal baasaa noo dhaafay bay leeyihiin sifo ay wax ku dhaceen marka ma aanu naqaana annagu
sidoo kale mid ka mid ah waxgaradka deegaanka oo isaguna jugta maqlayay ayaa sheegay in jugta qaraxa oo xooganeed awgeed uu dhulku la gariiray wuxuuna ka warramayaa wixii uu sameeyey intaas kadib
magacaygu waa siciid cabdulaahi xasan weli waxaan joogaa tuulada la yidhahdo godobyar oo burtino dhowr iyo toban kilomitir ka jira dhinaca galbeedka ah saaka markii waagu baryay oo adugu hal saac iyo xoogaa ay ahayd baa korkayaga waxaa soo maray dayaarad dhinaca koonfurta ka timid oo xagga usoo socota barbarka garowwa naga xigo diyaaradii waxa yar markayna soo dhaaftay baa waxaa dhacay wax qarax aad moodid sidii adigu gantaal oo kale oo aad u xoogan oo dhulkii nala gariiray oo aanu isniri wuxuu wax meel noo dhow ku dhacay markaa noola ekaa anugu waa istaagay waxaan is iri diyaaraddu gantaal bay riday uura iyo waxbaan fiirshay waxba waa arki waayey mar waxaan is iri ma diyaaradii baa burbudhay laftigeedii oo qaraxday wax walba waa igu soo dhaceen waxa yar ka bacdii ummadii oo dhan baa iswacday dad badan baa wacay dadna waa isoo waceen soonaha annagu aan joogno qof walba wuxuu yiri waxa waxaan mooday inay korkayga ka dhaceen wuxuu in diyaaradda wax lagu soo riday ay ahaayeen iyo wax iyadu riday inay ahaayeen iyo macnuhu su ahaa annagu ma naqaan
dhowaan ay ahayd markii nabadoonnada deegaanada puntland ay cabasho ka muujiyeen saldhigyo milatari oo imaaraadka iyo yuhuuddu ka samaysanayaan deegaanadooda kuwaas oo u fasaxay maamulka puntland mahad cubeyd ayuu kaasi ahaa warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa